shirkan waxaa lagaga hadlay qodobo aad iyo aad u muhiima oo lagu faaqiday laguna falanqeeyey siyaasadda guud ee dalka golaha wasiirada uu shir guddoominayey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyna ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaaggii xafiiska ra-iisul wasaaraha la iskaga hortaagay toddobiyo labaatankii bishan golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xog yahay arrintaa waxaanu ra-iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisii ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baadha sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra-iisul wasaaraha iyo ciddii is hortaagtay guddidaana waxaa soo magacaabi doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale golaha wasiiradu waxa uu taageeray oo si buuxda u taageeray shirka wadatashiga madasha qaranka ee uu ku baaqay ra-iisul wasaaruhu iyagoo u rajeeyey inay ka soo baxdo guul iyo inay hore u socoto doorashada qaranka waxaa laysla gartay in la dardargeliyo doorashooyinka qaranka waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xidhkii laba kun iyo labaatan ee ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xidhka sanadka laba kun iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatan iyo kowna wax la xidhi doonaa sanadka dambe sidoo kale waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo derdergeliyo amniga caasimadda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayey guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida derdergelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey iyadoo loogu talagalay dhammaan toddobiyo tobanka degmo in si degdega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon waxaana kolleyba faafin doona wasaaradda amniga qorshaha cusub ee amniga caasimadda sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa loogu mahad celiyey saaxiibadeenna beesha caalamka ee inagu taageeray nabadda doorashooyinka iyo howlgudashada shaqada ra-iisul wasaaraha qaranka ugu dambeyn waxaa aad looga hadlay oo baaqalkan looga diray arrinta abaaraha oo aad mooddo inay aada u soo xoogaysanayso qayladhaantuna ay iska soo daba dhacayso shirka golaha wasiiraduna waxa uu baaq u diray shacabka soomaaliyeed iyo caalamka in ay wax la qabtaan oo ay u soo gurmadaan dadka baahan